oo waa dufcadii tobanaad oo ka qalinjibisa jaamacadda farsamada ee magaalada mombasa ee loo yaqaan technical university of mombasa in ka badan saddex kun iyo shan boqol oo arday ayaa halkan waxay ka qalin jibinayeen qeybaha kala gadisan ee jaamacadda munaasabad si heer saraa loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qeyb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe iyo weliba sidoo kale dowladda ismaamul goboleedka mombasa ayaa waxaa luu qabtay gudaha jaamacadda dareenka ardada qalin jibinaysa ayaa waxa uu ahaa mid aada u sarreeya iyadoona mid mid iyo wadar ahaan loogu yeerayay si markaasi maamulka sare ee jaamacaddu ay u meelmariyaan shahaadooyinka qeybaha kala gadisan ee dhinaca waxbarashada ee halkani la guddoonsiinayay qaar ka mida waalidiinta ay ardadooda jaamacaddan ay ka qalin jebiyeen ayaa si gaara waxay ula hadleen warbaahinta istaha maanta waa maalin aad iyo aad u farxad badan dareenkayga aad iyo aad buu fiican yahay waa maalin dhammaanteen farxadna wadaa maanta waa qalinjebintii gabadheeda leelo cumar sheekh eh oo ka soo baxday jaamacaddan tum ku taalla waddanka kenya khaasatan magaalada mombasa waxayna baratay finance and accounting ayay baratay cilmiga dhinaca dhaqaalaha iyo xagga xisaabaadka ayay baratay marka aad iyo aad baan ugu farxsanay waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay cilmigaas iyadana ku anfaco annaga nagu wada anfaco intii islaamana uu ku anfaco aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa maadaama ay muddo badan ay waxbarashadeeda ay soo waday ay hadda ay qaadatay digrii kuwaad ee bajularka waxaan rajayn doonaa insha allah inay ku darsan doonto misterka ilaa ay gaadho b h d ga hadduu ilahay rado way sii wadan doontaa jaamacaddeeda marka aad baan ugu hambalyaynayaa boqolkiiba boqol aad baan ugu hambalyaynayaa
waxay ka qalin jebisay ama ay qaadatay digrigii koowaad culunta muxuu ahaye dhaqaalaha iyo xisaabaadka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay wakhti dheer bay soo gelisay iyada iyo waalidkeedba runtii muxuu ahaye waalidkeed garab istaag uu garab istaagay mayna cilaynin ayadana way dadaashay marka waxaan leenahay adeer sii dadaal waxaad taagan tahay kalabarkii baad hadda taagan tahay cilmigu weli qaybihii muhiimkaa wuu kuu dhiman yahay waxaa kuu dhiman master waxaa kuu dhiman d h d adduunka maanta waxaa laisku dhaaf waa cilmi intaa kadib waxaan ilaahay kaaga baryaynaa inuu cilmigaada cilmi naafaca kaaga dhigo adigana caafimaad aad ku calfata iyo cimri dheer ilaahay ku siiyo waalidiintaada adigana iyo annagoo dhanba muxuu ahay aadna anfacaysaa diintaadaad anfici doontaa dadkaadaad anfici doontaa ehelka iyo waalidkaabaad anfici doontaa maanta waa farxaddaada waa farxaddeenna leyla cumar sheekh cabdi maanta waa farxaddaada waa farxaddeenna iyo dhammaan inta maanta ardada ee meeshaan ka qalin jebisa oo dhan marka adeer waxaan ku leenahay cilmiga allah kugu anfaco siina wad ilaa aad guusha kama dambayska gaarto ummadda iyo islaamka iyo ehelka iyo aqribada iyo naftaadaba intaba kan anfaco allah ka dhigo waxaan ku leeyahay hambalyo hambalyo halkan maanta waxaa ku qalin jebiyey dufcadii tobanaad oo ka qalin jebisa jaamacadda tuum ee magaaladani mombasa waxaana la filayaa aqoonta iyo cilmiga ay halkan ka barteen inay kula noqon doonaan deegaanadii iyo weliba sidoo kale gobolladii ay ka yimaadeen si ay ugu horumariyaan dalka maxamed cabdi bowtaan warbaahinta ista jaamacadda tuum magaalada mombasa